bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu akhyaaryaha ka dhowaada barnaamijkaana kulanku warbaahinta warsan oo isin hamiinkasta kula dareerasan raadiyo warsan markii laku reebo hamiinimada jamaacada ee sabtiga hoydaasa hamiinimo qamiisu jamaaca galayti taariikhdan iyo keedinta tumilita bila afraad sannada labada kun iyo labaatanka qodobada oo ka barnaamijkaana ka dheegi doontaan hoo ilaahay karaalnagadu waliba ku mid aha wasiirka wasaaradda awqaafta iyo arrimo diinta koonfur galbeed soomaaliya oo bulshada koonfur galbeed ku wacyigeliya inuu ku digtoonaadaan cudurka coronavirus waanan ka baaqi in la badiyo qur-aanka kariimka ay qoolka eeba barnaamijkee ka dheegi doontaan saasaata weliba barnaamijkaasiinku gudbii doona hoo ilaahay karaanagda wasaaradda caafimaadka soomaaliya oo sheegtay in dadka laga karantiilay cisbitaal martiini iyo haysadan daryeel caafimaad oo faylan barnaamijkee ka dheegi doontaan saasaata weliba barnaamijkaasiinku gudbii doone madaxweynaha dowlad goboleedka puntland siciid cabdulaahi deni oo skybiga shirkulagaadi xubno beele caalamka ee taageero dowladda soomaaliya barnaamijka ka dheegi doontaan saasaata waliba barnaamijkaasiinku gudbii doone puntland oo roojidi broglan dhoofiyahay dalkaas etoobiya waana kordhiiday bandowga laha kurogi magaalooyinka maamul goboleedka puntland barnaamijkee ka dheegi doontaan qodobadaas iyo walaagahanii zaa'id iyo barnaamijkaasiinku gudbii doonaanoo maxamed cabdiraxmaan cabduliya barnaamijkaasin saarintanasin kula dariirsaay dhinacsanaadano waliba gacanweyn ku jeesadaaye cabdulaahi maxamed cabdiraxmaan mar kale mar lamaata ka dhowaada barnaamijkaana kulanka warbaahintu warsan hamiin faylan kolko kaleeta akhyaaraha ka dhowaada barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan wasiirka wasaaradda awqaafta iyo arrimo diinta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdulaahi cabdiraxmaan ibraahim iyo weliba bulshada koonfur galbeed usan ku baaqay in iyo ku digtoonaadaan halista faafooga cudurkan coronafirus ee saameeyay gudaha dalka soomaaliya islamarkaasna bulshada koonfur galbeed soomaaliya usan ka baaqi in iyo badiyan nadaafada iyo soo kaleeta aqriyowga qur-aanka kariimka qoolka ilaahay kulan qur-aan aqriyow oo iskugu qaybgalay masaajid jaamaci magaalada baydhabo iyo weliba usu warbaahinta kala hadlay gudaha masaajidka jaamaca magaalada tan baydhabo alxamdulilahi rabbilcaalamiin rabbiina stacina calaa umuuri dunya wadiin wsal allahu calaa nabiyina maxamed wa aniibuu ilaa rabbikum waaslimuu lahu min qabli an yaatiyakum alcadaabu bakdatan uma laa tunsaruun waattabicuu axsana maa unsila ilaykum min rabbikum min qabli an yaatiyakum alcadaabu bakdatan wa antum laa tashcuruun an taquula nafsun yaa xasrata calaa maa farata fii janbi illah axbaabi fillaah elan mahadsantiin jamcan ilahayninka waala jamc mubaarak ilaahay mayni leh subxaana wa tacaala wa aniibuu ilaa rabbikum markii dadka bani aadamka waa nidaa caalami ah ilaahay mayli leh aan haynagada fii jamiici umuurikum wal kasto isinsinhasin wajaha ilaahay mayley wa aniibuu ilaa rabbikum tala kastoo aad lata adduunya haatoy aakhira haatoy awlaad haatoy tala kastoo aad lata ilaahay nadahoy wa aslimuu lahu ilaahay subxaana wa tacaala isdhiiba gundu qobsannan ilaahay subxaana wa tacaala khalad una suubin iyo dembi una galanan iyo haysine meel kale ma lanku fokodaayo yaa ilaahay uu subxaana wa tacaala hanagani bayaanka nagadaan waattabicuu axsana maa unsila ilaykum walowna hata intayn roognayo haaye ilaahay maylayaa may raacasaana ama jidyo gaadasaana oo ilaahay subxana wa tacala niga addoonsaday maa unzila ilaykum mayu alkitaab midi la wareera inta lagnaqde likitaab illaahi subxaana wa tacaala soomaalida magaaraase geeridii laga sheegay galbeed guntaada ka day reer koonfur galbeedow coronafirus waa jiraa coronafirus haddaa isleedihiin ma jir waa jira waa cudur laakiin maxuu yahay waa jundun min jundi illaahi yusiibuhaa bihi man yashaau min cibaadihi ilaahay qofkuu sifadoonku argoosade ujeedka lahantijiinna may buu ahaa ilaahay subxaana wa tacaala qudraddiisa awooddiis inuu dhintuso maraykan yacnii mardhow ma sheegada lahayo saanag ma leeyo inuu ilaahay lama adduunyana ku sheegay ma is lahaa maraykan horta man qof walba qof kale ku dili lahay meel ku sirmal waa isnaadan lahay laakiin labaatan kun qof alle ku dili meel sugeeg wala maxawna ma leh ya labaatan kun qof iyo ku dhimit hoogeeka tuman qof walba dad kale ku dili lahay wala soo biina hawlka warqaba caaway awoodii caaway jundigii caaway xooggii caaway tiknolojiyadii caaway daroniskii caaway caaway caaway caaway wixii lagu faanahay way intay ka baxeen diyaarada aan duuliyo wadina haysanaa gantaal adduunyada kadigi ka gudbaan haysanaa lugliyaraan haysanaa weyn wamaa yaclamu junuuda rabbik ilaa hu ilaahay subxaana wa tacaala adduunku reer caadaha mari xoog jow awoodiyo la yaabeen ilaahay markii tilmaamay wa kaanuu yarxituuna aljibaal madiina tabartee lehan buuro fakadi jare buuro fakadi jare markaase ma ereena inta awoodiya la yaabeen man ashadda minaa quwa horta unay yaa yaa yaa yaa yaa inoo awood badan meel dheer marku weydiinaa walam yaraw ana allaha aladii khalaqahum huwa ashadda minhum quwa ilaahay maa ka diray warkala ma la weydiin dabeelolilka sallid kaannahu macjaazu naqli munqaxir ilahay ku tilmaamay laftabiradu marka dhiigayo iyo ilaahay subxaana wa tacaala miisaanan ku dhiibi marka ma inoo fadee wa aniibuu ilaa rabbikum wa aslimuu lahu من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون انتوس المصيبة من كدينا إنون إلهي نغن إلهي سديمنا انتوس كورونا كينك كوينة دا كينك قلنا إلهي سبحانه وتعالى نغي إلهي سديم كتاب جينا قبصي وعد ما كورونا فيروس وبلايا الدنيا هيستو تلمامون لسيو ودغاتيبت النسيات إنون قادم eedasi gamaa naqaana masjid jaamac idaaradiisa oo uu hogaan u yahay xafidahu اllah waracaahu waxasana allahu matwaahu ustaad cabdulqaadir sheh cabdulqaadir iyo jamaacada garabkiisa ah waxaan leenahay jazaakum allahu khayra waxsan allahu ilaykum caamatan dowladda koonfur galbeed soomaaliya uu inka horeeyey madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya shalay siisan aragaasen nidaaha diri oo ka darara culummada koonfur galbeed nidaagas isagaa may ahaayey culummada iniyo fadheeta ilaahay subxaana wa tacaala kalaamkiisa dadka akhriyan inin walaamuha dareeran ilaahay subxaana wa tacaala noo xijaab mudane madaxweyne nidaagaadii iyo baaqaadii aad noo soo dirtay maxaa la yidhaahdaa reer koonfur galbeed qof walba iyo tabartiisa horena waa loo waday haddana waa la laba jibaana waxaan rabaa warkay inaan ku soo gebagabeeyo inaan u diro saddexda gobol culimaauddiinka joogta ee reer koonfur galbeed soomaaliya inay maqlaan nidaagaas oo ah inaan ilaahay subxaana wa tacaala kalaamkiisa qabsanno oo ah ulul amrigii deegaankan amarka uu bixiyey oo ahayd laba noocu u hadlay mid waa dibiga oo maxaan ku idhaahdaa caafimaadka wasaaradda caafimaadka midna waxaa waaye midda diinta ah midda diinta annagana khusayso wasaaraddana shaqadeeda waa haysata ilaahay garabkeeda ha galo midda diinta annagana khusayso caamatan saddexda gobol ee koonfur galbeed culimmada joogto na arki doonto na maqli doonto waxaan cod dheer ku leenahay meesha aan joogno waa masjid jaamac ee degmada baydhabo ama masjidka ugu weyn koonfurta soomaaliya marka waxaan leenahay meeshan kheerka ka socdo na culimmadii wadday hogaanka ka ahayd yaa la joojin ha la sii wado annagana garabkiinaan taagannahay ilaahay idinkiisa annagoo dawladdii ka wakiilah farriinta aad noo dhiibtaan insha allahu rabbalcaalamiin waa gaarsiinaynaa reer bokool ayaga naftooda saanoo kale u wadeen waa ugu celinayna waxaan leen reer bokoolow isku tashta masaajidada dadka culimmada joogto ha la fadhiisto ilaahay kalaamkiisa dadkaan ha loo akhriyo tabar ma lihin awood ma lihin xeelad ma lihin waxaan awoodna lama arko dadka adduunyada xoogka ku faanay u soo tabar waayey hadduu noo yimaado dad ducafaa masaakiina nahay ma awoodi karno reer shabeellada hoose saasaan leenahay reer baay annagaaba joogno waxaan leenahay meeshaan iyo inta kalo shanta degmo gobolka baay uu ka kooban yahay ayagana middo aan ha maqlaan kulligeenna aan u noqonno ilaahay subxaana wa tacaala inaan kalaamkiisa qabsanno akhrisanno tabar kaloo aan leenahay lama arko wax kaloo oo albaab kaloo furan oo aan kan ahayn lama arko kanna toobanna se wuxuu rabaa ilaahay subxaana wa tacaala in si dhab ah oo aan laqdabo ku jirin iyo war ilaahay idinku dhaarshay maanta marxaladda aan joogno ninka ku fakara inuu saddex jir kufsado afar jir kufsado qof bini'aadana inta googooye gubo musiibada kaas u samaynaa misleedihiin intayna masaajidka fadhiisay inta la midka ah way ka badbaadahay wallahi inaysa ka badbaadayen taasoo kala ilaahay nagu ciqaaba marka maxaa laga rabaa ilaah kaas wuxuu sameeyey shuqul kuma lihin masaakiinana guntaha ku haysanaa rabbi oo toobadeenna aqbal rabbi oo toobadeenna aqbal inaan nidhaahno ilaahay aan u noqonno qur-aankaa inta ku haysaan haddaa isleedihin wax laiska akrinaaba ma aha ilaahay subxaana watacaala ha naga aqbalo muumin saalix ah oo ducadiisa la aqbalo allah naga soo dhex saaro walaalayaalow aan kalaamkaas ilaahay haddii dad kale la waayo hataa idinkaa laydinku fakado warcad maahano sheekh abdulqaadir haddii dad kale la waayo hataa intayn hadda ismaqlaysaa laydinku fakado ha dhaqaaqina waxaa u dhexaysidna hadday jirida timaado annana idhaafaysa adna ku dhaafayso bacdaba musiibo aan la arkay inay tahay oo salaan lagu qaadayo oo hindise lagu qaadayo oo balaayo maxaan ku dhahda toban iyo afar maalmood jirkaad isku qarinaayo oo oo maxaan ku dhahda uusan la arkaynin maxaana la gudbo waxaana la gudbo wax kaloo noo furan lama arko waxaa noo furan waxa aad inta ku hayn inaan ka run sheegno dhab ahaan u akhrino sax u akhrino bisaa noo furan haddaa is leedahay albaab kalaa furan wallahi albaab kale ma jiro dadkii adduunyadan faanka tabarta loogu weysanaa ka soo xirna waxay joogtaa ilaah annaga inta aan kuhaynaysa ra-isul wasaaraadka ilaali wuxuu wixii inta aan kuhayn waa naga dhamaaday cirkaa u dirtay gaalo badan inay maanta ku soo islaamaana waxay maraysaa xadiiska rasuulka calayhi salaatu wasalaam beled hadduu daacuun ka dhaco inaan la gelin kuwa ku jirinaysa ka soo bixin hadday fahmeen in farxalii gacmaha la dhaqdo anna kun afar boqol iyo afartan sano ka horaan naloo sheegay hurdada markaan ka soo kaxin inaan weelka gacanta gelinin annagoon dhaqanin wixii shareecadeena ay kun afar boqol afartan laba sano ka hor noo sheegta hadda la hayaa marka baaraka allahu fiikum wajazaakum allahu khayr waaxsan allahu ilaykum inaan intaasaa u dheeray ma rabin waa ila tagtay waxaan mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afaraad masjid jaamaca masjid jaamaca haddaa is leedihiin wasaaradda way ka maqanta wasaaradda kama maqanta meesha keliya oo maanta manbac diimeed oo aan hayno waaye garabkiinaan joognaa ilaahay ha idin xifdiyo masaajidka allah noo xifdiyo subxaana wa tacaala kuwiya ducadiisa laga dhex aqbalo dadkan ilaahay ku badbaadiyo allah naga dhigo kuwaas inta ducadooda inta ku haaya ilaahay koonfur galbeed oo dhan inta ku badbaadiyo soomaaliya o dhan ilahay ku badbaadiyo allah naga dhigo asaa qaadirun calaa kulli shay annaga waxba ma awood falaa xawla nala walaa quwa wax aan awoodno ahayn ilaahay ducafaa nahay dhulkaanaan fadhinaa adaan kuu dadaruucaynaa tabar kale ma lihin awood kale ma lihin quwad ma lihin ilaah adaan kusukaa dhiibnay إله ولا سكا ديبني إله ولا سكا ديبني نحن الضعفاء إليك يا ربنا تبارك لمليه أبوتك لمليه وأقوانا ونوجهتا إله ذلك إن بيقاك إلى نوبة بالي إله كرونا نقبت بالي إله ما أبونا ملك مال درنجي إله مال درنجي إله ذلك إلى نوبة كيني إله صوماليا هكيني إله قفوفرق البيت هكيني إله قفوفرق البيت هكيني إله ولا خطورنا مساكين تأسنا يا ربنا هذا كبرنا بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى كبرنا يا الرحمن يا من له الدنيا والآخرة وإليه المعاد يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث دعاء الوالي الله يا حي بارك الله فيك
أحمد باورك هنيمبي أراسكي وذاي كان وداينيهم هيا صاحب هيا هيا
أنا نيهو غاريغا ما بكعي maxaa ku dhacniyho ordo mechanic nadon waaba waynu dahnay
no no no no no no niyo baabuurka wal cilid le eraaha biyarato magafu ilo waliga alay hatta fadaas inaad cilid isku giliida baabuurka oo maxay tahay ciladan gelinaya gaariga shidaal wasakhaysan ya ka shibti baabuurka may shidaalka marka aad ka shibaas baabuurka ama gadadaas shidaalka isku filtiraaray may dhibta ihasata waxay ahayd shidaal xumi oo gaarigaygu wax cilada ma uusan lahayn wallahi waa inaan ka war doonaa aan iska fiiriya ma xumee saaxiib inteen ka heli karaa shidaal nadiif ah oo filtiraysan may ma ba aragnay kaalanta shidaalka ee beedhowl ku furay casriga ee la eraw kaafi petroleum oo bulshada dhammaantiiba intii babirka xamaaladaas iska la wada hoobatay lan dhugun lahayna dhaayo ma lailan been ma ah
kaafiya petroleum waa tanaahi bal aan arko shidaalkeeda alla bal arag gaarigii markaan shidaalkii kaafi petroleum aan ku shubay dhabaaqiisa hadda kadib waa aniga iyo kaafi petroleum wallee kala ma harno إذا كنت ترغب في شراء بضع سنوات من سيارتك أو من مولد يمكنك شراء وقودي البنزيني ibadkay ay nogay masaarne maylikwada kaafi petroleum kaalanshadaalo kulankaneebsade kaafi petroleum waa banakaafide kurbada imurubbi kaalanshadaalan qabin tiilukukubahiyo kaafi batrooliyam kaalanshadaalo agabshe kumbad own kaafi kaafi petroleum lukoy baabuurta ambo bajaajta kabuysoo shidaal nadiif ah kumiyaashe seerkii bakaare le ee buustada qashinka buuti kolkoona buusanayti listarka kaduudan may anka kooyow kaafi petroleum istarabatoryaasha wati
qaybiga hore barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan iyo dhugunso ay tana qiyaaray wararka hanoodeeraha wasaaradda caafimaadka soomaaliya weliba iyo sheegahayaan inuu sii korora ay tahy tirada dadka laku helay cudurkan coronavirus welina wasaaradda caafimaadka ayay sheegtay in tirada hadda dadka laku helay iyo deyrahay tay siyeetun qofood wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya oo la hadalay warbaahinta iyo weliba usu ku warbiyey xaalada caafimaad ee dadka haridaday cudurkan coronavirus ee ka jiraan xarunta isbitaal martiine ee magaalada muqdisho so-oona sheegay in dadkaasiyo haysan daryeel caafimaad oo faylan dhinaca kalena weliba wasiir ku-xigeenka usu ku warbiyey tirada guud ee dadka laku helo cudurkan coronavirus ee dalka soomaaliya welinuusi tilmaamay in dhimashada dadka cudurkan coronavirus dartisan dhimadan iyo deerahayta ilaa iyo shan qofood tan iyo intii cudurkan coronavirus laku helay gudaha dalka soomaaliya sidaa la socotiin cudurkan annaga muddo hore ayaanu ka dignay oo waddanka inuu ku jirana lagaga shakisanaa shakigaasi waxaa caddeeyey mar alle markii shaybaarkeena qaranka uu howlihii bilaabay oo gudaha lagu baaris bilaabay taasoo run ahaantii aan ogaanay in cudurku run ahaantii uu ku jiro wadanka gudihiisa uu ku jiro si aadna u baahayo cudurkan wuu faafayaa inta badan ma ogaanaysid inaa qabtid iyo in kale ilaa uu qofku uu soo rito mise qofka dadka u nugul mooyaane inta badani lama dareemo maxaa yeele mujtamaca run ahaantii badinkood waa dad dhallinyaro u badan oo run ahaantii immuunkii fiican leh oo oo adkaysigoodu aada u badan yahay aan waxba iska dareemayn hargab hargabka xitaa symptomskii mise calaamadii lagu yaqiinay ayaan dareemaynin taasina waxay sababaysaa in dadkii ayan culays badan dareemin oo arrintaa ku saabsan ayna sii fidiyaan waxa keliya oo marka xaaladda inay ka dartay caddaynayso waxay tahay markuu taabsado dadka xanuumada gaarka ah leh markaas ayaa waxaad ogaanaysaa in complicationka uu samaynayo iyo isbitaallada qofku u baahnaanayo iyo markaas ayaa ay dhacaysaa in qofkii uu uu ogaado mise baarista gudaheeda uu ku ogaado inuu covid nneteen u qabo inta badan waxaa kaloo cudurkani si aada uu dhibaato ugu geystaa aan horeyna marar badan ugu celinay dadka da-da ee immune systemkooda uu liito marka taana waxay dhalisay in maalmahan dambe aan arkayno dad waaweyn amase maxaan radaa cudurro qaba in ay u dhinteen sidaa la socotaan anagu shalayto riboorkii wasaaradda caafimaadka sii daysay waxaa ku jiray saddex qofood oo geeri cusub oo shalayto geeriyootay taasina waxay tusinaysaa iyo cadadkiiyoo zaa-iday oo aada haddaa aragtid haddaa aragteen labaatan kale ay ku zaa-iday oo hadda maanta siddeetan aan marayna siddeetankaasi ilaahay u naxariisto shan qofood ayaa naga geeriyootay laba ayaa run ahaantii negative noqday oo hadda magaalada ku nool oo caafimaadkoodu tamaam noqday inta kale xanuunsan xaalkoodu liitana waxaan ilaahay ugu baryaynaa inuu ilaahay caafimaad siiyo inta kale dhallinyarada mise dadka aan symptomska ka muuqanna waxaan rajaynaynaa inay qayb weyn ka qaataan inay badbaadiyaan bulshadooda oo ayaan meelaha la wareegin oo ay karantiin isku sameeyaan inta viruskani uu jirkooda kaga baxayo waa toban ilaa iyo shan iyo toban maalmood gudahood marka muwaadin walba soomaaliyeed ayaan leenahay qayb ka qaado saa u badbaadin lahayd ummadda soomaaliyeed walaal sidaad la socotaan innaga markii arrintanay dhacday siyaasad baan ka yeelanay wadatashiaan ka yeelanay oo guud oo dowladda federaalka iyo dowladaha federaalka ee hoos yimaada dowladda federaalka sidaad la socotaan maxaan rahdaye kuma eka oo keliya gobolada koonfur iyo somalilan sidaa la socotaan ilaa iyo wuxuu gaagsiisan yahay cudurka xuduudaha wadanka oo dhan oo ay ku jirto waqooyi oo ay ku jirto maxaa la dhahayaa jubbaland hadda sida xaaladuhu laga sheegayo in waqooyina number oo maxaan rahdaye coronavirus qaba laga soo sheegay jubbalandna sidaasoo kale marka waxaa naga dhexeeya in isweydaarsi macluumaadka iyo siday u jiraan wixii caawinaad ay u baahdaan anaguna qeybteeda kaga qaadano sidaa la socotaan covid nteen xaaladiisa intay bilaabatay dowladda federaalka ayaa gacanta ku haysa wixii kaalmooyin wadanka u imanayeyna in ummadda si siman loo gaarsiiyo wixii kale ee caawinaad kale sida dowladda federaalku hadda maalin dhaweeta ay ku dhawaaqday oo kale ay lacagihii ugu talagashay xitaa inay u qeybanayso dowladda dowladda dowladaha hoos yimaada dowladda federaalka soomaaliya marka way naga go-antahay annaga ka dowlad ahaan in ay ay ay ay ummadda soomaaliyeed loo dhib yareeyo wixii awood ahoo aan leenahayna aanan waxna lala harin oo wixii laga qaban karaa laga qabto waa arrin laga go-an sida ilaa iyo hadda xaaladdu intay marayso ilaa iyo hadda inta qofood ee isbitaalkaasi ku jirta qof ee, qalab la-aan ama oxygen la-aan u dhibaataysan ma jiro intuba run ahaantii ee, ee, adeegyada ay u baahan yihiin waa la siiyaa isbitaalka waa run howlo badan ayaa ka socda qalabeyn badan ayaa eh, ku socota ee, qaybtiisa i c u ga hadeer ilaahay dunaad mar dhow waxaan rajaynaynaa in asigoo dhan oo buuxo oo laqaba- la qalabeeyo ay dhacdo ilaahay hadduu yidhaahdo marka intaasoo dhan waxay tusinaysaa in dadaalada wasaaradda ay wado iyo dowladda guud ahaan ay wado ee ilaahay hadduu yidhahdo maalmaha soo socdana ay miro dhalin doonaan qeybo ka mid ahna hadda aan geynayba sidaan horeyna aan u sheegnay ee ventilatorada iyo sariirahan loogu talagalay ee i c u-da mise intensive care unit-ka oo aan run ahaantii rajaynayno in xaaladaha ayan nagu badanin laakiin hadday bataan aan aan aan u baahnaanayno caawinaad intaan ka badan ilaahay hadduu yidhaahdo
xarunta farsamada fadhiga ee jiibka ee fursa fanejar fursad iyo horumar farsamo ajaa'ib leh faraashka beedka suuradiis fadhiga jiif foomsha shal duwan fariida ee xarun kasuubiyow fursa fanejar iyo lakin furi fadha arbeed ee jiif faata elenbogi ankakoi fursa faanajar foolka dhigoy adii faytaaki jarte ku farhii arda oo unku adeeg fadhiya jiif isweydaan fursa faanajar ogow alaabtiye haana magaalo kale kusheenawinin hayna gudaasha walakin kasuubiye kumanaantii fadha arbeed kiifadaasa fartaaka dooroyle ee kumbad fadha iiuse oo haaf e oomba oombayin hayna orjinaale adkaysi lahoo aabaga galaayang oo weliba halsana damaanad ale ka siyaw yakinka diyaaree fursa faanajar dhinaga kale alaabta jeefka usiina saasila tawa oo weliba suurudyo ee nodlanka haayo korna aritilindhaka fidhaarbeedka i jeefka fursa fanejar kadabi asluubinin dhaganta ogow alaabta ka qasabaase may weele alaabtaba ajaa'ib leh sadishay iyo lamashey inta bakinka diyaaru fursa fanejar itaaliyaan iyo jarmal ejabtiyu indunuusiyu intaba walba may ka jeedo koy arag alaabta i jeefka lakinka diyaariye fursa fanejar may kaloo kinka diyaar aha qabiiro takasus dheer an le farsamada suubiyowka fidhaarbeedka iyoonay jiifafka shal duban waa daadsheenghaynee jaamacadaan ku baheen sannaado suubiyowka fidhaarbeedka i jeefka farxad iyo fahmo faadla an dhammaadana koy arag aritilindhaka fadhiga i jiefka ee fursa fanejar may kaloo lakinka suubiyay kuraas marki ad aragda koydka fadhowleedka garaasuhaani kumisaariyaalka ka fadheedayaan ee v i b haanan isticmaalo hafiisada iyo weliba kuraasta oroosada oo an gaarka ee orooskii oroosada
xarunta farsamada fadhiga ee jeefka ee fursa fanejar yaa may bakiyaale xaafada mursal godob haan isgooska hawaal odoodo markii ad roogda yaa may baaragaase boorka gorog fursa fanejar ama walay
barnaamijkan qeybasha dhex iyo dhugunsaagtana qaaray madaweynaha maamul goboleedka puntland siciid cabdulaahi deni oo uusuu weheliyo madaxweyne ku-xigeenkiisa mudane axmed cilmi cismaan karaash iyo weliba iyo dhinaca qadka iyo kulan kala qaadana xubnaha beela caalamka ee taageero dowlada soomaaliya dowlad goboleedyada mas-uuliyiinta beela caalamka ku socday ee kulankun dhinaca internetka kala sheekaysadan weliba hogaamiyaya danjiraha qaramada midoobeen qaabilsan arrimaha soomaaliya ambasador james swan walina soo kale ku mid haaya ergeyga midooda yurub ee soomaaliya fadhi nicholas bernand martines iyo sidoo kale safiirada wadamada sweden norway jermal iyo mas-uuliyiin kale ku tirsan bangiga adduunka welina kulankaasi tuylan ku hadalay sidii lan xakameey lahay faafooga cudurka coronavirus iyo sidoo kale xaalada amni ee maamul goboleedka puntland iyo arrimaha doorashooyinka sanada dareer soomaaliya la filaya inuu ka qabsoonto suurtagalnimidii kulankaas markii dhammaaday weliba warbaahinta la hadalay afhayeenka madaweyn maamul goboleedka puntland jaamac debranius oona faahfaahin ku biyey walyaabaha mas-uuliyiinta maamul goboleedka puntland iyo kula hadaleen beela caalamka بسم الله الرحمن الرحيم ما هو تاريخ تهي إن لحية طبعاً بيشا أبريل لبضة كونية لباتن مدحوينها الدولة بنتلان مدن سعيد عبد الله الدني وهليو مدحوين كحيينك الدولة مدن أحمد علمي عثمان كراش وحا أي قاب مقل إيو مقارة أي شرك لقاتين إن xubnaha beesha caalamka ee taageera arrimaha soomaaliya iyadoo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenku ay ku sugnaayeen xarunta ee qasriga madaxtooyada ee puntland iyo garowe mudanayaasha kale ee ka socday beesha caalamkana qof kasta uu xafiiskiisa uu joogay ayaa si toosa maqal iyo muuqaal ay kulankan u dhacay oo shirka uu u dhacay kulanka waxaa dhinaca beesha caalamka xubnaha ka socday hogaaminayay danjiraha soomaaliya ee qaramada midoobe u qaabilsan arrimaha soomaaliya ambassador james wan sidoo kale waxaa qayb ka ahaa ergeyga midooda yurub ee arrimaha soomaaliya ambassador nicholas waxaa sidoo kale qayb ka ahaa safaaradda maraykanka ee soomaaliya danjirayaal wadamada midooda yurub ka mid ah sida sweden germany iyana ka socday waxaa sidoo kale ka qayb galay mas-uuliyiin ka socday wall bank ujeedka iyo kulanku intii uu socday waxyaabaha laga hadlay waxaa ugu muhiimsanaa oo aada looga hadlay xaaladda cudurka coronavirus oo adduunka halis ku haya ee si xawlina ugu fidaya iyo weliba puntland sida ay ugu diyaargarowday wacyigelinta iyo kahortagu heerka uu marayo saamaynta dhaqaale ee uu xanuunkaasi yeelan karo iyo weliba doorka looga baahan yahay beesha caalamka madaxweyne siciid cabdulaahi deni waxa uu la wadaagay beesha caalamka sida ay dowladda ugu diyaargarowday iyo tallaabooyinkii ay goor horeba qaaday iyo sida ay u socoto wacyigelintu iyo weliba saamaynta dhaqaale ee uu yeelan karo iyo warbixintii ay puntland dhowaan ay ka diyaarisay xanuunkaasi iyo saamaynta uu ku yeelan karo guud ahaanba ee puntland beesha caalamka xubnaha ka socday si weyn ayay puntland ugu bogaadiyeen inay puntland goor horeba ay bilowday diyaargarowga iyo wacyigelinta ka hortaga covid nineteen iyo weliba awaamiirta dawliga ah ee hirgalay iyo dadku sida ay go-aamada ay dawliga u qaateen iyo wacyigelintu sida ay aada uga socoto warbaahinta arrintaasina aada ayay u bogaadiyeen shirkuna waxaa ka qayb galay xubno ka tirsan golaha wasiirada ee dowladda puntland sida wasiirka arrimaha gudaha wasiirka caafimaadka wasiirka qorsheynta iyo weliba saraakiil madaxtooyo waxaana uu kusoo dhammaaday guul
aquuna medical center qof bilaash ewa dhammaaday udur aytisa la hel akhuuna medical centera haddii kol eedan asriyey ama lunsugaana ay ka galnay aquuna medical center axsan haruntiyo adeega caafimaadka aqoon-yahanadiioo aruursatay aquuna medical center casri mashiimo ayu nooc daawo irbado aan dhamanayn isqabsho tayo leh ililan arooraw aquuna medical center adeeg suuban shaqaale asluub leh khibrad iyo aqoon dhakhaatiir caafimaadka ka heel dheer intii udur sheegadaasa ayno laylan saarow eebegay hokiinka darmooba daawadiyo kiin qoraan degdeg anka aafamadasa xaruntulikiinka diyaariyo aquuna medical center edii madowta udur wali korkaaka jara walkooka baare walkiin edaaye waana waykooka daawaye aquuna medical center baydhawiye helshe isbitaalkiyo kaneebsadeenu aquuna medical center intiqii wado haruntiya lata mayba ku mid aha o b d oo dhakhtarka fadheedow qayb ultrasawne oo laka baaro waana laka ogaadow dhammaan udare ka dhiyaw uurka jarka iyo weliba owlaada ka jaraan oloolada midhawaay fadhi qaybta umalasada qayb jiif emergency eh qayb farmashi ah daawo doorshe daraaw un lahayn diglahakiinsi xarunta lakiinka diyaari aquuna medical center dhakhaatiirta kiinka diyaari aquuna medical center yama basharciyina dhakhtarka cuduree guud gynecology dhakhtarka cuduree ka dhiyaw hanraabtayoonay dhalmada pediatric dhakhtarka owlaada qayb shaybaare mishiimadii limahadi sida biochemistry c b c serology hematology electrolyzer microbiology microscopic examination intii udur eh ragii hanraaba ka dhiyaw isqab waykooka baare shaybaarka xarunta caafimaadka ee aquuna medical center
xarunta caafimaadka ee aquuna medical center iyo wayb
dan barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan iyo isla deerna khiyaaray isla puntland iyo ka guda jirna wararkan oo deerahay maamul goboleedka puntland weliba iyo roojenga guud ahaan rogalandofiyay dalkaasi to etoobiya dhinaca kaleetana weliba maamul goboleedka uu soo kordhiyey bandowga iyo hakorogeen dhammaan magaalooyinka maamul goboleedkaasi puntland si la xakameeyo faafowga cudurka coronavirus taliyaha ciidamada booliska puntland iyo weliba warbaahinta isla wadaagay amarada laga kordhiyay bandowga ee magaalooyinka maamul goboleedka puntland iyo roojooga dhoofinta birta ee landhoofi ay dalkaasi to etoobiya dhinaca kaleeta weliba us taliyaha ku hadalay xaalada amni ee maamul goboleedka puntland hadda ku jirta tan iyo xilligii maamul goboleedka puntland iyo harrogeen bandowga الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم آه، waxaan dadweynaha uga mahadcelinayaa shaqaynta ay la shaqeeyeen ciidamada amniga iyagoo qaatay ee, talooyinkii iyo awaamiirtii ka soo baxday gu- madaxweynaha iyo gudiyada ee, wacyigelinta iyo ka hortaga ee, waxaan halkan ka jeedinayaa in muddadii lagu daray afar iyo tobanka cusho oo wasiirku inoo sheegay inay sideedii u soconayaan cid walbana inay la shaqayso ee, ciidanka amniga awaamiirta in loo hogaansamo ciddii aan awaamiirta u hogaansamin tilaabo sharciyan ka qaadayn ciidankana waxaan ka codsanayaa inay dadkana si wanaagsan ula macaamilaan cid alle ciddii u hogaansami weyda awaamiirtaasna ay si deg dega usoo gudbiyaan tilaabada ku habboon baa laga qaadayaa oo sharciga ah ee waafaqsan ciddii laysan ganacsi laga qaadayo ama shati ganacsi ee shirkadaha gaadiidka qaada oo guruubyada ah waxaan uga degayaa inay qaadaan dad soo qaada oo meelo badan ka keena oo kuwa meelo badan ka leexiya oo ay jiraan qaar boosaasa intay ka soo baxaan ee qarna ka leexdaa jira oo u dhiga waqooyi u dhiga qaar intay waqooyi ka soo qaadaan garowa ka qaado oo dhinac kale maryaa jira waa uga digaya dhammaan waxaan uga digayaa inay sameeyaan iyadoo intii mar- meelaha martana la hayo ee oo qoraallo hore la hayo mar labaad baan uga digayaa inay taa sameeyaan waxaa mamnuuca gaadiidka waaweyn inay rakaab qaadaan mamnuuc wey gaarigii lagu qabto isagoo rakaab sida oo gaari weyna tilaabo sharciga laga qaadayo waxaa raaci kara kirishbooy iyo darawa qof saddexaad ma raaci karo qof saddexaad lama ogola ciddii lagu qabtana tilaabo sharciga laga qaadayo ee, meheradaha caadaystay inay marka ciidanku ka tagaan dib u furo dib u furaan iyagana shuto- shatiyadaa laga qaadayo waa uga digaynaa shatiyadaa laga qaadayo meeradaha waaweyn oo dadka badan isugu yimaado ama habeen ha noqoto ama maalin ha noqotee waxaan uga digaynaa in dadku ku kulmaan oo si maaragtay shirca loo fadhiisto oo shica loo wada cabo waa uga digaynaa cudurkaani waa khatar sudhowaanshaha lagu kala qaadayaa habeen walbaa la sheegaa wasiiradii baa sheegay wasiirka caafimaadkaa sheegay caalamkao dhan baa lagu sheegay ka- sida lagu ilaalin karaa waa kala fogaansho iyo ee, gacmo dhaqasho iyo hadila ku royay dadku inuusan intaa isu soo dhaafin in la fuliyo baanu jecelahay oo dadku qaataan ee, qaadka qaadka dad badan baa soo geliya meelo badan oo ay geeyeen oo uu hadda ku badan yahay oo tuulooyinka ah oo xeebaha ah na waa jiraan tilaabaan ka qaadaynaa dadka geeyana waa naqaanaa ee, ciidamada saldhigyada iyo qaybaha arrimahaas ka taliya taliya qeybayaasha waxaan farayaa inay amraan taliya saldhigyaasha inay dadkaa dhammaan la soo qabto wixii iyagu taliyo saldhig markaa uusan qaban karinna uu liiskooda soo gudbiyo oo qaybta u soo gudbiyo laga xukumo si looga hortago fayraskaas dalkii oo dhan maraayo toban konton gacmood buu soo maray ilaa ninkii soo guraayey kii soo raraayey kii dejinayey kii isagii oo dhan baa faydisa waa jiro dalka la soo gelinayo waana lagala dagaalamayna waa kala dagaalamayna ciidamada ku lug leh ciidamada ku lug leh waxaan uga digayaa ciidamada ku lug leh oo qaar badan la hayo oo qaar soo geliyaan oo qaar sahan u yihiin oo qaar fududeeyaan in tilaabo laga qaadayo tilaabo in laga qaadayo tilaabo sharciya laga qaadayo qaarkoodna deg deg looga howlgelayo waxaan leeyahay intaa markaan ka tago waxaan halka uga faa'iidaysanayaa warqad digreetaha oo madaxweynuhu soo saaray oo wasaarado badan iyo taliska booliiska ku socda oo ah joojinta birta maarta iyo macdanta maanta laga bilaabo waxaa mamnuuc ah oo la joojiyey shan iyo tobanka bisha afraad in la joojiyey dhoofinta birta maarta iyo macdanta sidaa darteed waxaa la farayaa dhammaan taliyaasha qaybaha inay joojiyaan meelaha lagu ururiyo baabuurta raran oo wadda inay qabtaan meelaha lagu ururiyo iyo garaashyada ururiya iyo dadka ururiyana ay soo qabtaan waa sharci daro waa nin wax sharci darraha ururiyey lamana ururin karo lamana waxaa lasoo xadayaa gurigaagaa la tegayaa ama ceelkaagii fiiloodiisii baa lasoo goosanayaa nin baa loo keenayaa waa laga gadanayaa birtaadii gaarigaagaa bir laga soo furaya waa la gadaya midkii bololay busmaar haddaad maanta ka raadisid ama bool ka raadisid in debad laga keeno maahane laga heli maayo niman baa ururiyayo u taagan arrintaasi waa mamnuuc ciddii lagu qabtana sharcigaa lala tiigsanayaa taliyaha qaybuhuna waxaan garaashyada ay yaaliin birtaa iyo maartaa iyo macdantaa dhammaanba inay soo xiraan oo halkaa aan wax lagu ururin karaa hay jirin aada iyo aad baad u mahadsantihiin waxaan leeyahay dhammaan aynu ka wada shaqayno sidii looga hortegi lahaa inuu cudurkaasi faafo dadka meelaha xuduudaha jooga taliyaasha qaybaha iyo taliyaasha halkaa jooga waxaan amrayaa inay joojiyaan dadka in dadka aan toos laysaga soo gudbi karin in awaamiir qofkii markaa ama duruuf loo arko la baaro la hayo keliya unbaa soo gudbi kara laakiin baabuur subax walba iska socotoo iska dareeraysa ma dhici karto meelaha xuduudaha ah waa in la joojiya dadka oromada ah oo socda oo soo gelaya waa inay ciidamadu joojiyaan oo ciidamadu waa inay joojiyaan oo ku celiyaan meelihii ay ka yimaadeen waana mahadsantii
guud ahaan akhyaari barnaamijkaana kulanka warbaahintu warsan anoo maxamed cabdiraxmaan cabdulisin la dariirsi ay dhinac sanaadana gacan weyn ku jeysataay cabdulaahi maxamed cabdiraxmaan weliba sinkugu tabaanay sidaas iyo ammaanaa la ah iyo hamiin faylan